aad a umahadsantahin baryahan ba warqadan social media dhex taallay oo baraha bulshadao dhan ee dhex wareegeysay dad dana gaara lah oo been abuura wata weeyaan waxna kama jiraan waana waxaa lagu been abuurtay xafiiska madaxweynaha iyo saxiihaysaba waa laga been abuurtay waxaan u caddaynayna shacabka soomaaliya inay warqadaa tahay warqada waxba ka jirin waan aragnay warqada haddana waktigay soo baxday taariikhday soo baxday iyo taariikhda la qoray labadaba taariikh way qaldeen wayna ka qaldan tahay sidoo kale waxaa qaldan sobesta meeshay ku qoran tahay sabab dhowr meesha ku jirta marka taa inaysa waxba ka jirin waxa weeyaan warqada waa mid artificiala la sameeyey wey marka waa wax la sameeyey oo mid wax hore u jiray oo warqada hore usoo baxday oo editii u sameeyey wey taasma way garan karaa dadka baaritaan dheer markaa sameynay waxay lugaha la gashay in dadkii in badan faafinaya beenta beenaya badan ay faafinayeen oo ku fashilmay oo haddana been cusub usoo faray halkan oo doonaya inay shacabka iyo dawladooda iska wakiyaan marka shacabka dawlada ku qalsoon yahay dawladana shacabka way ku qalsoon tahay marka hadda waxaas qorimaada iyo tashuush ay ku furi karaan haddii aata ma jiraan weli hadda si sax ah anigu uma sheegino oo baaritaan baa weli socdo marka ciday ku caddaatana haddee tallaabo sharciya oo sharciga waafaqsan baa lagu qaadi doonaa hadduu la yaraado